Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland ugu baaqay inay ubadkooda geeyaan tallaalka si looga hortago cudurrada faafa wasiirka oo si qoto dheer uga hadlay faa'iidooyinka uu tallaalku u leeyahay carruurta ayaa waalidiinta ku booriyay inay carruurtooda geeyaan goobaha caafimaadka ee uu ka socdo tallaalku si ay u yaraadaan khatarta xanuunada isla markaana loo badbaadiyo nolosha carruurta haddaba Ismaaciil Axmed Garas wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Jubbaland ayaa baaqan u diray bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland waxa uuna yidhi sida tallaalka ciyaalka ka yar shanta sano sida aan la soconno tallaalku wuxuu ka mid yahay guulaha waaweyn ee u soo hiday caafimaadka bulshada waxaana badbaadiyaa malaayiin qofood sanad walba tallaalka waxaa lagu waxaa lagu cudub tiray cudurro dilaa ah sida furuqa waxaana meelo badan oo adduunka ka mid ah looga dabargooyay cudurro badan sida dabaysha jadeecada qaaxada gowracatada iyo cagaarshowga waddankeenna waxaa jira ilaa iyo nineteenkii ilaa twenty threega hadda twenty fourka one point five million ciyaala oo shan sano ka yar oo aan tallaal aan tallaal lahayn taas waxay keentay maadaama looga mashquulay cudurkii covid nineteenka oo waktigaas ahmiyaddii la siin lahaa tallaalka cuduradan oo ciyaalka ay waktiyadaas dhasha la siin lahaa aan la siinin waayo cunugu markuu dhasho ilaa uu shan sano ka yaryahay waa loo dhammaystiraa tallaalada uu u baahan yahay oo dhan oo cuduradan dilaaga aan ka hadlayno marka maadaama aysan suuro gelin in tallaalkii la siiyo waktiyadaa kooban iyadoo la diidayay isutagga bulshada iyo meelaha dadku ku kulmayaan waxay keentay in hal dhibic shan milyan oo ciyaal soomaaliyeed ahi aysan helin tallaalka ay u bahnaayeen haddaba si looga hortago dhimashada carruurtaas iyo cuduradaas oo cudurada khatirta oon tallaalka lahayn wasaaradda caafimaadka waxay bilowday xoojinta adeeg bixinta tallaalka taasoo la rabo in lagu tallaalo carruurta ka yar shanta sano ee aan weligood tallaal helin ama tallaal kuwa aan helin iyo kuwa aan loo dhammaystirin tallaalka ay u baahnaayeen sidaa darteed waalidiinta waxaan ku wargelinaynaa waalidiinta iyo bulshada guud ahaan waalidiinta bulshada rayidka culimaa udiinka madaxda dowladda jubbaland iyo guud ahaan madaxda soomaaliyeedba in ay ku dhiirigeliyaan dadka aan helin tallaalka fursadda u helin tallaalka cudurrada aynu ka hadallo faraha badan in ilmaha la tallaalo in dadka loo sheego faa'iidooyinka tallaalka in loo sheego haddii ilmuhu ay heli waayaan inuu khatar ugu jiro inuu cudurrada dilaaga ihi ku dhacaan sidaa daraaddeed waxaan mar labaad ka codsanaynaa ku dhiirigelinaynaa kala hadlaynaa waalidiinta dhalay ilmahaas wakhtiyadaa dhashay oo shanta sano ka yar oon ama tallaal oo dhan lahayn ama tallaalkii loogu talagalay aan dhammaystiran inay tallaalka ilmaha siiyaan